subax wanaagsan dhegeystayaaalkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhowaada qodobada u waaweyn wararka gudaha waxgaradka e c c uu isugu yimid oo kulan weyn ay kaga arrinsanayaan xaaladda magaalada laascaanooda maamulka gobolka banaadir oo deeqa isugu jirta raashin dhar iyo sidoo kale waxyaabo kale gaarsiiyey qoysas ay saameeyeen roobabka ka da-ay magaalada muqdisho madaxweynaha maamulka galmudug iyo safiirka norway oo ka wada hadlay sidii dowladda norway ay uga qayb qaadan lahayd mashaariicda deegaanada maamulka galmuduga dowladda soomaaliya oo dalka dib ugu soo celisay muwaadiniin soomaaliyeed oo ku goodonsanaay dalka suudaan bahda waxbarashada oo kulan looga soo oo yeeshay kulan looga soo horjeeda filim dhowaan soo baxay kaasi oo ay sheegeen inuu dhaqanka iyo sidoo kale ardayda soomaaliyeed si qaldan kaga turjumayo wararka dibaddana waxaa u waaweyn booliiska dalka jabuuti oo fuliyey howlgal lagu soo xiray saddex kun oo qof
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale ismaqal wanaagsan waa kowda miyi sanada laba kun saddex iyo labaatan intii aad maqasheen waxay ahayn qodobadii uga weynaayey haatanna kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan waxgaradka iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka ee s s c ayaa waxa ay isugu yimaadeen kulan gaar ah oo ay kaga arrinsanayeen xaaladda guud ee gobolka sool iyagoo sidoo kalena kulankani uu hayay mid xasaasi ah oo dhinacyadu ay kaga wada hadleen dagaalka ka dhanka ah ciidanka militariga somalilan ee dadka deegaanka ay ka wadaan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool kulankan oo ay kasoo qeybgaleen waxgaradka guud ee s a c ayaa waxaa sidoo kale diiradda lagu saaray sidii deegaanada haatan gacanta ay ku hayaan s a c loo horumarin lahaa iyo sidoo kalena ay dagaalka ka dhanka ah somalilan hal dhinaca looga soo wadeejeysan lahay kulankan ayaa waxa ay muddo dheer isugu yimid waxgaradka guud ee s a c iyadoona laga arrinsaday xaaladda kasoo cusboonaatay amase dagaalka dabada dheeraaday ee ka taagan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool magaalada laascaanood ee xarunta gobolkaasi ayaa waxaa waayadii ugu dambeeyey ka socday dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidanka militariga somalilan iyo sidoo kale xooga s a c kuwaasi oo dagaal xoogan oo ku dhex marayay gudaha magaalada iyo sidoo kale hareeraha iyo duleedka magaaladaasi laascaanood iyadoona tan iyo waa dagaalkani oo haatan sii gelayo bishii saddexaad ilaa ayaa haatanna ciidanka ciidanka militariga somalilan aysan ka bixin magaalada laascanooda markaan haddii aynu fiirina maamulka gobolka banaadir ayaa waxaa deeqi isugu jirta raashin dhar iyo sidoo kale joodarayaal waxa uu qeybiyey qoysaska ay saameeyeen roobab ka da-ay magaalada muqdisho wariyaheena cali aadan axmed ayaa ka waramaya
maamulka gobolka banaadir hay-adda maareynta masiibooyinka iyo maamulka degmada warta nabadda ayaa maanta deeq isugu jirta raashin dhar iyo joodaryaal guddoonsiiyey qoysas danyar oo deganaa degmada warta nabadda kuwaasoo waxyeelo ay ka soo gaartay roobabkii muqdisho ka da-ay qoysaskan maanta deeqda la siiyey ayaa waxaa guryahooda burburiyey roobabkii xooganaa ee jimcihii ka da-ay magaalada muqdisho waxaana maalmihii lasoo dhaafay hooy uu ahaa qayb ka mid ah xarunta degmada halkaasoo loogu adeegayay waxyaabaha ay u baahan yihiin deeqdan oo lagu bixiyey xarunta degmada warta nabadda ayaa waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiye ku-xigeenada maamulka iyo maaliyadda arrimaha bulshada iyo wacyigelinta maamulka gobolka banaadir guddoomiyaha degmada warta nabadda iyo mas-uuliyiin kale ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir siciid maxamuud guure kormeerkan aan ku sameynay degmada warta nabadda oo sidaad ujeedaanba dadkii roobabkii habeen hore da-ay uu waxyeeleeyey ee u badan qaxootiga kaamamka deggan waxaan rabaa inaan aad ugu mahad celiyo guddoomiyaha degmada warta nabadda walaashay saynab iyo konsolkeeda dhammaan oo iyagu runtii isxilqaan iyo dadaal aad u fara badan u galeen si ay dadkani maxaa layidhaahdaa loogu heli lahaay agab loogu heli lahaay maxaa layidhaahdaa meel ay jiiftaan labada habeenoo lasoo dhaafay runtii waxay jiifanayeen hoolalka degmada warta nabad sidaa u jeedaan runtii cunadooda iyo caafimaadkooda intaba ay la tacaalayeen gobolka banaadirna gurmad aad u weyn ayuu ayuu ayuu u fidiyey waxaan rabaa inaan u mahad celiyay sidoo kale hay-adda maaraynta musiibooyinka oo iyagu runtii ayagana gurmad la soo gaaray sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta maamulka gobolka banaadir cabdicasiis cismaan maxamed ayaa sheegay in guryihii ka burburay dadka danta yar loo dhisi doono ay tacaawun isku sameeyaan irxamu man fi lard yarxamukum man fi samaa isku naxariista ilahina samada ayuu idinkugu naxariisanayaa marka taasi ayaan daba taagannahay ka maamul ahaanna waa maxaa la yidhaahdaa waa garab taagnaanayna insha allah waxaan ku sami doonaa guryahooda waan guurin doonaa waan geyn doonaa ilaa ay hooygood ee caawa aan ku xaqiijin doona inay seexdaan oo jidarayaashii ee gobolka ugu deeqana ay ku jiiftaan waa daba taagnaan doonaa insha allah gudoomiyaha degmada warta nabadda zaynab xaabsi oo dhankeeda hadashay ayaa sheegtay inay garab taagan yihiin dadka danta yar ee waxyeelada ay soo gaartay in maanta dadkii aan u aragnay inay yihiin dadkii u nugulaa ee dhibaatadu ay gaartay hadday noqon lahaayeen dadka barakacayaashaah hadday noqon lahaayeen dadka guryaha biyuhu ugu soo galeen degan eriyada degmada inaan halkan ku guddoonsiineyno deeqdiina loogu soo wareejiyey oo maamulka gobolka iyo hay-adda maareynta musiibooyinka iyo wasiiradii ra-isul wasaare ku-xigeenka uu hogaaminayay ay nagu soo wareejiyeen annagoo u garannay in aan qof kasta qofkii mudnaa aan siinay way dhacdaa mararka qaar inuu qof kasta uu u baahan yahay in wax la gaarsiiyo laakiin yaa mudan oo emergency oo sagaal saac habeenimo loo soo gurmaday waaye waxaa la bixinaya maanta deeq kalena ma imaanin marka shacabkayga sharafta leh dadkayga dhammaan masaakiinta dhammaan meel kastay ku nool yihiin waxaan leenahay gurmadkii maamulka gobolka banaadir ugu talagale wuu soconayaa wuuna bilaabanayaa maanta kelina ma ahan intaan waa intii aan ku dhexaynay xarunta degmada oo aan ku quudinaynay hooyna u ahayd oo guryahooda biyaha u galeen ugu dambeyn qaar ka mid ah dadka deeqda la siiyey ayaa ka mahad celiyey
warta nabadda unoo buushiyaalka ku jirna biyaha ku jirna waanoo u soo bixisay waa u maxadinay waa u shukrinaa raashin fiican ana siisa ilmaheyna waa noo danaysay maasha allah guryaalka dhan waa noo dadween ilmaha too waanii dhan dadweyna dhinta waa noo fiican tahay ah maasha allah waana fiican tahay daadana weeli jowlayaana ebiru walaa inub sufiyaayku nooladaani ebiru intaasana qobati
cali aadan axmed warbaahinta dalsan muqdisho
waa uu mahadsan yahay wariyaheenna cali aadan axmed oo qodobkaasi inoo faahfaahinayay markaana haddii aynu fiirino maamulka galmudug haddii aynu eegno madaxweynaha maamulkaasi axmed cabdi kaariya qoorqoor ayaa waxa uu kulan gaar ah la yeeshay safiirka dowladda norway u fadhiya dalalka soomaaliya iyo sidoo kale dalka kenya madaxweyne axmed cabdikaari qorqoor ayaa waxauu kulan yeeshay goner halm oo ah danjiraha dowladda norway u fadhiya kenya iyo soomaaliya waxaana labada mas-uul ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo ay ku aadan tahay xasilinta arimaha waa xasilinta iyo weliba mashaariicda horumarineed ee dowladda norway ay ka wada gudaha galmudug kulanka oo intiisa badan diiradda lagu saaray arrimahaasi ayaa waxa uu kusoo dhammaaday isfahan iyadoo madaxweynaha iyo safiirkuna ay kulankaasi si weyn ay kaga wada hadleen markana haddii aynu eegno dowladda soomaaliya ayaa waxaa dalka ay dib ugu soo celisay muwaadiniin soomaaliyeeda oo dalka dibaddiisa waa dalka suudaan ku xayirnaay dowladda soomaaliya ayaa dalka dib ugu soo celisay muwaadiniintan oo tiradoodu gaaraysay ilaa iyo boqol iyo konton dhalinyaro waa boqol konton muwaadiniin soomaaliyeed ah waxaana laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha ee aadan cabdulle cismaan aadan caddi ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saalax jaamac oo ay weheliyaan xubno ka mid ah guddiga loo xil saaray samata bixinta muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku xanima dalka suudaan ayaa garoonka diyaaradaha ee aadan caddi ee magaalada muqdisho waxay kusoo dhaweeyeen muwaadiniintaasi ay dowladda soomaaliya dalka dib ugu soo celisay kuwaasi oo ku go'doonsanay dagaalada ka socda dalkaasi suudaan muwaadiniintan ayaa ka kooban boqol iyo konton qof toddobaatan iyo laba ka mid ah waxaa laga dejiyey magaalada garowe ee caasimada dowlad goboleedka puntland halka toddobaatan iyo sideeda kalena oo ka mid ahaana boqol iyo kontonkaasi ruux laga soo dejiyey garoonka muqdisho iyaga oo safar dheer oo xagga lugta ah kusoo galay dalka etoobiya oo dowladda soomaaliya ay kasoo daadguraysay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa bogaadiyey shaqada ay qabteen guddiga soo celinta muwaadiniinta ku xayirmay dalka suudaan waxa uuna sheegay in xukuumaddu ay dadaal xoogan gelinayso sidii guud ahaan muwaadiniinta dalkaasi ku xayiran dalka dib lagu soo celin lahay markan haddii aynu eegno dowladda waabahda waxbarashada ayaa waxaa kulan looga soo horjeeda filin dhowaan soo baxay waxa ay ku yeesheen magaalada muqdisho iyagoo filinkaasi ku sheegay inuu yahay mid dhaqanka soomaaliyeed iyo sidoo kale ardaydaba lagu durayo waa sida ay hadalka u dhigeen waryaheena cabdisalaan juulo shaakir ayaa ka waramaya dhaqan dhallinyaro arday iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ujeedka kulankan ayaa ahaa cabasho ay bahda waxbarashada ka qabaan filimka arday kaasoo dhowaan uu baahiyey mid ka mid a keeballada ka howlgala magaaladan ugu horeyn muhiimadda kulankan iyo cabashada ay qabaan bahda waxbarashada waxaa ka hadlay guddoomiyaha midowda dugsiyada gobolkan banaadir cabduqaadir maxamed xasan bile runtii filimkaas inta aan la soo bandhigin ayaa waxaa jirtay in hordhaciisa hore aan isaga nimid oon u tilmaanay waxyaabaha uu xambaarsan yahay filimkaas in bulshadeenna iyo xarumaheena waxbarashada aysan ku habbooneyn marka sidaa darteed tafatir inay u celiyaan saaxiibadeen way nala fahmi waayeen mar labaad ayay haddana soo bandhigeen qeybtii labaad haddana mar kale ayaa bahda waxbarashada iyo culimmadii iyo bulshadii rayidka oo dhammaystiran ay u yeereen way ka codsadeen inay hakiyaan la isla tafatiro la isla fiiriyo meelaha aan ku habbooneyn waxbarashadeenna iyo fariinta uu gudbinayo iyo waxyaabaha ku jiro filimkaas oo aan hadda xarumaheena ka jirin balse noqon karo wax dib uga dhaqangala marka filinkaas la soo bandhigo sidaa ayay nala noqotay saaxiibadeen way naga dhiga adkaadeen naga adkaysteen ama naga dhiga furaysteen maysan aqbalin xaqiiqatan sidaa darteed annaga oo ka duulayno maraynana waddooyinka sharciga oo noo baneeyey ayaa waxaan cabasho u qornay hay-adaha kala duwan ee dowladda wasaaradda waxbarashada wasaaradda warfaafinta wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta iyo maamulka gobolka banaadir qaar ka mid a macallimiinta iyo mas-uuliyiinta bahda waxbarashada ayaa dhankooda ka hadlay filimkan iyo waxyaabihii ay ku arkeen iyagoona ku baaqay in guud ahaanba filimkan la iska joojiyo
sida hadda la sheegay filinka la baxay arday oo runtii ay diyaariyeen shirkadda bilan media oo aan dhihi karo waa qayb ka tirsan saxaafadda waxyaabaha badan uu ka hadlaayo waxna waxay ahaayeen waxyaaba ay ay ku saxsanaayeen waxna waxay ahaayeen waxyaaba aan ku habbooneen maanta in dalka bulshada soomaaliyeed oo ah bulsho kasoo kabanayso dhibaato dagaalo sokeeye dhibaatooyin fara badan soo mareen in mataqaanaa meeshii laga dhisi lahaa wacigooda laga toosin lahaa in haddane si aanan ahayn looga hadlo aada iyo aada u weyn oo runtii laga naxay oo runtii lala yaabay oo aan isniri dee meesha loo socdo waxa weeye meel aan fahmi karna ma ah sidaa darteed waxaan rabnaa maanta mas-uuliyadda dadka haaya runtii waxaan isleenahay waa mujtamaca dad ka mid ah oo xog ogaal ah nin yacni maanta loola ciil qabi lahaa dadka maanta madaxda noo ah wasaaradda iclaamka hadday tahay awqaafta iyo arrimaha diinta madaxweynaha gobolka banaadir dhammaan cadaaladda waxbarashada dhammaan waxaan isleenahay dadkii munaasibka ku ahaa ayaa jooga waalidiinta iyo ardayda kulankan ka soo qaybgalay ayaa dhankooda ku baaqay in gebi ahaanba baahinta filimkan la iska joojiyo saakiin waxaan halkan iskugu imaanay inaan ka hadalno falka xun uu la imaaday filimka arday kuwaas oo lagu muuqaal xumeynaya ardaydeena la nool aqooniya akhlaaqi ay nagu aqriyeen rabbi ha sharfee barayaasheena waxaan baaq xambaarsan dareen u darayaa guud ahaan madaxweynaha qaranka guud ahaan bahda qaranka gaar ahaan madaxweynaha qar- madaxweynaha dalka qaranka mudane xasan sheekh maxamuud mudane madaxweyne anigoo ah arday soomaaliyeed oo tacliin iyo tarbiyo barayaasheena ay gugula dadaaleen madow baa in laga tilmaamo mid ka aradan diinta islaamka iyo dhaqankeena suuban mudane madaxweyne adigoo ah aabbaha tacliinta dalka burburka kadib wax badan ka og nidaamka tarbiya iyo tacliin madow baa in dharka asturan ee dugsiyadeena dalka oo idil wax looga barto gabdhaheena soomaaliyeed ee ku jira marxaladda asaasiga iyo midii dugsiga sare anigu ku hadlaya magaca dhaqanka ummadda soomaaliyeed waxaan aad iyo aad uga soo horjeednaa filinka la sheegay ee sumcaddarrada u suubinaya ashqaa ee sumcaddarrada u suubinaya dhammaan ummadda soomaaliyeed waalid iyo arday intaba maxaa yeelay kalama maarmaan waalidkii arday kalama maarmaan sumcaddarradaas faraha badan cid walba ay qusaynaysaa marka waxaan soo jeedaynaa dhowr talo sida hore loo soo jeediyey insha allahu tacaalaa ugu dambeyn war murtiyeed ayaa laga soo saaray kulankan warbaahinta ayaana laga hor akhriyey kow waxaan halkan ka caddaynaynaa in filimka arday uu yahay duulaal ballaaran oo lagu soo qaaday waxbarashada dalka diinta islaamka iyo dhaqanka suuban ee bulshada soomaaliyeed sidaa daraaddeed waxaan soo jeedinaynaa in bulshada soomaaliyeed ay muujiyaan feejignaan dheeri ah si looga hortago khatarta ka dhalan karta anshaxumada filimkan labo waxaan cambaarayn u jeedinaynaa shirkadda bila media ee soo saarta filimka anshaxumada badani ay ka buuxdo kaas oo keeni kara fasahaad ballaaran oo bulshada ku dhaca saddex waxaan shirkadda bila media ku cambaaraynaynaa in filimkani ay kas si kas ah ay ugu soo aadiyeen wakhtiga imtixaanaadka si ardaydu uga mashquulaan waxbarashada arrintana waxay keeni kartaa in sare u kac in uu sare u kaco tirada ardayda ee ku dhaca imtixaanaadka iskuullada
guud ahaan dhegeystayaal warkiisa waxaad kala socoteen raadiyaha dalsa waaniga intaa ciddii wararka ay wasagaan waxay dib kaga heli karaan baraha aynu internetka ku leenahay
wararkaad la haysaa hubsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel